halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aan ku leennahay internetka ee redio ergo o r g
kulanti wacanna dhegaystiyaal maantoo sabtiya waa shanta bisha janaayo sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada maanta aan ku soo qaadanayno ay ka mid yihiin cudurka jadeecada oo laga soo sheegayo inuu dad ku dilay deegaano ka tirsan degmada wajeer ee gobolka waqooyi bari ee kenya qoysas iyaguna isku dayey inay beero ka tabcadaan deegaan ka mid ah degmada dhahar ee gobolka sanaag ayaa sheegaya in roobkii dayrta oo ay waayeen ay ka baajisay wixii ay beeran lahaayeen barnaamijkeenii codka dhegaystaha iyo barnaamijkeenii beeraha ayaa sidoo kale ka mid ah qodobada aad maqli doontaan aanse ku horrayna warkeennii oo uu maanta inoo akhriyo maxamed xaashi tawakal
wasiirka caafimaadka ismaamulka wajeer ee dalka kenya cabdixakiin bilow nuur ayaa sheegay in cudurka jadeecada oo ka dilaacay meelo ka mid a maamulka ay u dhinteen ilaa laba qof labadan qofna waxay ahaayeen laba qof oo waaweyn caruur ma ahayn waxaana la xaguujin inay u geeriyoodeen cudurka jadeecada dadka ayaga ahayna waxay ahaayeen dad waa caruur caruur ahaayeen iyo waxaan ahay tallaal tallaalada caruurta lasoo mariya isbitaalada ay ka qaataan oo caruurta la tallaalo inay dad ka faa'iidaysta ay ahayn saa darteedna ay ugu fududaatay inuu cudurka aada iyo aad u jilciyo oo ay kadib ugu geeriyoodaan ilaa hadda waxaan haynaa laba qof oo u geeriyootay dad kaloo saameyn oo fara badanna ugu jiraa lineliska ama inta qofoo hadda cudurka loo marayay inay qabaan oo daaweyn iyo wax ay ku socoto ama loogu shakay ilaa boqol iyo konton ay dhimanaya
uqaybsanaha qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya nicholas haysam ayaa golaha ammaanka ka hor sheegay in dowladda soomaaliya ay wax ka qabatay la dagaalanka musuq maasuqa iyo inay kor u qaaday horumarinta maamulka hantida dowladda waxa uu sheegay inay weli wax badan ka dhiman yihiin hanaanka waddanka ku gaari lahaa in la qabto doorasho hal qof iyo hal coda waxaa kaloo uu sheegay in weli ururka al-shabaab uu yahay caqabad hortaagan ammaanka dalka isagoo qaramada midoobey ugu baaqay in lasii wado dadaalada lagu taageerayo soomaaliya wasaaradda arrimaha bini'aadanimada iyo maaraynta musiibooyinka ee soomaaliya ayaa sheegtay inay muhiimadda koowaad siinayso fulinta adeegyada badbaadinta nafta bini'aadamka waxa ay warbixin sannadeed ku sheegtay in arrimaha bini-aadnimada ee dalku ay tahay mid muhiima oo kor loo qaadayo warbixinta oo lasoo saaray toddobaadkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in wada shaqayn dhow ay wasaaraddu la yeelanayso hay-adaha gargaarka ah si loo maalgeliyo hannaan wanaagsan oo ah u adkaysiga musiibooyinka warkii dhegaystayaal intaas ayuu ku dhan yahay ciddii warkayga uu segay waxa ay dib uga dhegaysan karaan bog aanu ku leenahay internetka ee radio ergo ot o r g
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana aan aadno dhinacaas iyo degmada dhahar ee gobolka sanaag dad isu tegey ayaa markii ugu horreysay damcay inay beera ka samaystaan duleedka magaaladaas deegaanka oo aan roobkii dayrta ka di'in ayaase hadda wakhtigan ka baajiyey dalagyadii u soo bixi lahaa warbixintan waxaa magaalada dhahar inooga soo diray maxamed saalax axmed cabdiraxmaan qodax waa afartan iyo toddoba jir ku nool magaalada dhahar ee gobolka sanaag wuxuu diyaariyey boqol iyo siddeetan mitir oo dhul ah oo uu beer ugu talagalay si uu u noqdo beeraley wuxuu dhulkan ku maalgeliyey kun doolar oo uga baxday diyaarintii dhulka iyo abuur uu ku soo iibsaday oo uga baxday diyaarintii dhulka iyo qayb uu abuurku soo iibsaday lacagtan wuxuu ururinayay laba sannadood isagoona macallin ka ahaa dugsi hoose dhexe oo dhahar ku yaal oo uu ka qaadanayay laba boqol oo dollar oo mushaar ah uuse go'aansaday inuu u wareego tacabka beeraha kanna wuxuu ahaa iskudaygiisii ugu horreeyey beertaydu waxa weeye markaan qiyaasteeda kuusoo koobo waa boqol iyo siddeetan mitir oo isku wareega marka adigu nool isticmaalno dee waan ku xisaabtamaya in wax kastaa dhici karaan marka adigu waxyaaba aan dee kolley iinka ugu weyn aan meesha u beernay waxay tahay si aanu cagaarka usoo saarno magaalooyinka gobolka iyo wixii ku dhownaay uga faa'iidaan waxa weeye waana waxyaabaha dadku ku nool yahay oo aan laga maarmayn kuriday oo dalagga ii diyaarsan yahay waxa weeye waa yaanyadii waa berberoonigii waa kabsaradii waa koostadii waa basashii waa basbaaskii axmed iyo sidood u qof oo kale waxay diyaarsadeen dhulbeereed kala duwan oo ah kii ugu horreeyey ee dhahar laga hirgeliyo beer ahaan markii ay diyaariyeen abuurkiina ay ku rideen waxa la waayey roobkii sidaana ayaa diyaargarowgoodii ku baaqday wallaahi dee tallaabada tanna xitaa waxay tahay dee dhaqaale aan masiirka aan hadda diyaarinay iyo daaga aan rabnay inuu hadda soo go'o dhaqaale aan waxaweye hadda dee ku fangarayno ku maalgelino dee kolley ma aanu hayno oo nooma diyaarsanayn kolley dee dhaqaale badan buu u baahan yahay marka dee kolley waxay noqonaysaa siirkaas waxaa nooga kolle qoshaysan inaan haddii intaan isku dayi karnana aan bal isku dayno inaan waxaweye ka guulgaarno wixii kalena kolley waxay noqonayaan wax khasaaraya o khasaaraya biyo la-aan bay noqonaya dhahar waxay ku taalaa dhul sool ah oo qallalan biyuhuna ku yar yihiin iyadoo xilli roobaadka guga iyo dayrta ay dadku ku xisaabtamaan waxayna hadda ka mid tahay meelaha gobolka sanaag aysan wax roob ahi ka di'in xilligii dayrta ee lasoo dhaafay dadkan ayaa isu tegay waxayna beeraha ka diyaarsadeen dhinaca bari ee magaalada meel u jirta siddeed kilomitir oo dooxa ah waxayna ku doorteen in ay wax ka bixi karaan markaan goobtan sahaminay waxaan u yeernay khabiir beeraha ah waxaanan wax ka weydiinay in dhulkan beerasho ku habboon yahay wuxuuna noo sheegay haddii biyo la helo in ciidda wax laga beeri karo sidaas ayaana ku asaasnay ayuu yidhi axmed cali maxamed cawad oo ah hafayeenka beeralaydan ayaa sheegay inuu isagu diyaarsaday afartan mitir oo dhul ah ayna uga baxday kun iyo laba boqol oo dollar wuxuu labaatan sano ku noolaa waddanka sacuudiga oo uu ka shaqayn jiray beero ku yaala halkaas oo uu ka helay xirfadda beerashada cali isaga ayaa ah qofka isku duway beeralaydan ee keenay fikirka inay beero qotaan waxaana uu sheegay in fikirkan uu soo bilowday laba sano ka hor markii abaaraha darani ka jireen deegaanka ayna iyagoo toban qof ah isla qaateen barkadahaan qoday midiiba shan boqol oo dollar ayaa ku baxday halka bacaha aan ka soo iibsaday boosaaso iyadoo layga soo siiyey boqol iyo konton dollar ayuu yidhi cali cali wuxuu sheegay in ka hor beertan aanu wax camal ah qaban jirin tanina uga dhignayd sidii uu u bilaabi lahaa nolol wuxuu sheegay inay qodeen afar barkadood oo ay baco ku gogleen si ay ugu qabsadaan biyaha roobka laakiin ilaa hadda ay qallalan yihiin oo wax roob ahi aysan ku di'in anugu markaan kaaga warrabo taariikhdan waxa ka tegay waddanka laba kun iyo saddexdii waa tahay shan iyo toban sano qurbaan jiray carab baan jiray beerahoodaa tegi jiray waa arki jiray sida wax loo waraabiyo xadiiqadaha inada anfutugooya bileeyihiin geedka wax yaroo biyo haddii lagu shubo wuu fiican yahay marka waxaa igu dhigayay inaan nidaamkaa galo maadaama waxaan biyo ii harayaanin inaan biyaha ka faa'iidaysto ninana waxaan u sheegay in biyahakan bac lagu xiran karo basabeysan karo reerka marka barwaaqadu dhacayso meelo la xiro wax baco la dhigto oo kuma naalgeli karaan biyo ah barkadaha in lagu solayn karo dadkan beeraha isku dayey ayaa sheegay in ujeedkoodu ahaa inay soo saaraan dalagyada khudaarta oo hadda uga yimaada waddanka etoobiya iyadoo kiilada yaanyada ah ay ku timaado saddex dollar abuurka xataa magaranaysaa waa dirsansa inaad dirsato aad usoo gadato waa saasaan u dirsana
waa tahay bal abuurka aada halkaa ku riday maxay kala ahaayeen haddii aad noo sheegto yaanyo iyo koostada iyo dabacasaha iyo iyo bisalladka
waa tahay beeralaydan ayaa sheegaya in rajada ay qabaan ay tahay inay dhaqaale urursi kale ay galaan si ay u qotaan ceelasha gunta dheer oo ay ka helaan waraab cabdulaahi yuusuf muuse oo ah khabiir dhinaca beeraha iyo deegaanka ah ayaa sheegaya in marka ugu horreysa ee wax la beerayo loo baahan yahay ciid carasan ah taasi oo ku wanaagsan waxbeerista cabdulaahi wuxuu xusay in biyaha ay yihiin kuwa wax kasta ka horeeyo oo intii aan wax la beerinba loo baahan yahay in la helo biyo laysku hallayn karo horta in ay yeeshaan waxa la yidhaahdo community based organizations macnaheedu waxa weeye inay helaan guddiyo bulsheed oo bulshada iyadu bal iskururiso guddiyo ay samaysato oo guddiyadaas marka waxay ka tacaalayaan inay lacag isku ururiyaan oo ay ceel quban karaan in ay hadday turug maraan ay biyoqabati samayn karaan inay sameeyaan habab ama macluumaad ama dukumentiyo ay kula qabsan karaan isbeddelka cimilada marka waxaa ka mid a inuu joojiyo dhuxushan iyo xaalufka matalaya waxaa ka mid a inuu joojiyo gawaariyatan meel walba iska maraysa ee biyihii fururaysa in la joojiyo meel walba magaalada laga dhigay urbanizationka ama magaaleysigan badanaya waxaa ka mid a dada kan bulshada kan beerwishinka iyo qashinka iyo gawaaridan iyo qashinka naga qoyaan dadku inay maareeyaan in ay dadki ku dhawaayaan source of waterka ama meelaha biyuhu ka dhow yihiin oo ay dabcaan dadkiina u caawadaan meeluhu biyaha ka dhow yihiin oo ay tagaan meel hadday ceel u bahaan meel ceel ka badan kara deegaanka dhulka soolka ah ee dhahari ka mid tahay ayaa caan ku ahaa geedka goloolka isagiina intiisii badnayd dhuxul ayaa loo dhammaystay tanina waxay keentay isbeddelka dhinaca roobka ah ee ku yimid deegaanka maxamed saalax raadiw ergo gobolka sanaag
waxaan hortana aan xoolodhaqatada siin lahaa waxaad moodaa dadka xoolodhaqataduhu in ay u nool yihiin sidii awoyaasheenii hore oo waagaasi isbeddelka cimiladan hadda taagan ee faraha ba-aan ku haya khayraadkii iyo roobabkii uu ka jirin waayo dadkaasi waxa xooluhu mayna dhigan jirin caws bayna u dhigan jirin muxuu ahay abqadaa iyo muxuu ahayey midhaha kale iyo geedahaasaa loo jajabin jirin ayr bay caadi nolosha ugu fillayd iyo wixii khayraadii waddanka yaalay ku filayn hadda wixii waa isbedeleen waxaa jira geed hadda dhibaato badan soomaalida ku hayo garanwaaga la yidhaahdo oo ama caligaroob qola tiraahdo oo geedkaa midho badan buu dhalaa midhihiisa cidima isticmaasho xoolaha intii calaalisaayey taran kaleu kasii qaaday oo meelahaas meeshuu hadba maaragtay uu digada dhiga waa yuu ka soo baxayaa geedkii waddanka wuu sii qabsanayaa geedka laakiin dadkii waa sharaystay laakiin faa'iido badan buu u lahaan lahaa haddii faa'iidadiisa ay isticmaalaan faa'iidada waxaa weye horta caleentiisa hadday qalasho xooluhu way cunaya oo waa la qallajin karaa midhaha soo baxaya dhaameelkaa iyo ka soo baxayana in la shiido neefku ma shiidi karo calooshiisa ma shiidi karo laakiin haddii loo shiido neefkana uu cuno brotiin fara badan buu ka helayaa sida galeydii sida galeydoo kalea loo shiidaya maadaama marka maadaama faa'iido badan uu leeyahayna hor dadku inay saa isticmaalaan waxaa kaloo jirta dee geedka haddii waxaa jirta waa la shiidi karaa isaga laftiisa intiisa baarkiisa inta la jaro oo la shiido la qallajiyo xooluhu way cunayaan
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow ka dhegayso raadiyo ergo idaacadda mustaqbal maalin kasta lixda ilaa toddobada fiidnimo
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo deegaano ka tirsan degmada wajeer ee gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa waxaa ka jira cudurka jadeecada wariyaheenna xeryaha qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur yogol ayaa wuxuu waraysi kala yeeshay cabdixakiim bilow nuur oo ah wasiirka caafimaadka ee ismaamulka degmada wajeer cudurkan jadeecada ama loo yaqaana midol wuxuu muddo bilooyin hadda lasoo dhaafay ka bilaacay magaalada wajeer gaar ahaan meelo qaar oo laga soo sheega jiraan ay ka mid yihiin galbeedka wajeer wajeer bayqonkura wajeer maaha north wajeer ayaa laga soo sheegay waqtiyo buu ka socday xanuunka asaga ah laakiin gadaal danbaa laga xaqiijiyey inuu cudurkii u ahaa cudurka dabeecada kadib markii loo diro shaybaarka oo khaaska ah oo dowladda kenya ay leedahay iyo kenya loo yaqaan markii loo diray sample baa ka mid ah dadka ayaha oo lagu shikay cudurka dabeecada inay qabaan ayaa waxaa noo cadaatay in cudurka dabeecada uu magaalada soo galay kadibna cudurka asaga ahaa inuu dhamaaday loo malaynaya laakiin waxaad u malaysaa inuu kusii faafay dhinaca ugu aaday karkis webiyada xigtana uu soo galay haddana waxaa u malaysaa hataa dhinacaas webiyaha sowl xagga in meelo qaar cadeymaha ama noocyada loo malaynaya inay dilaahay tahay lagu tushigayo cabdixakiin marka ilaa xilligan intuu xanuunkan uu dilaacay jadeecada ee ismaamulka wajeer ma jira dad u geeriyooday hadday u geeriyoodeen sameeqay gaarayaan tiradooda
axmed horta waa dadka ilaa laba qof ayaa u geeriyootay oo la xaqiijiyay inay u geeriyoodeen cudurka jadeecada labadan qofna waxay ahaayeen laba qof oo waaweyn caruur ma ahayn waxaana la xaqiijiyey inay u geeriyoodeen cudurka jadeecada dadka ayaga ahayna waxay ahaayeen dad waa caruur run ahaayeen iyo waxaan tallaal tallaalada caruurta lasoo mariya isbitaalada ay ka qaataan oo caruurta la tallaalo inay dad ka faa'iidaysta ay ahayn saa darteedna ay ugu fududaatay inuu cudurka aada iyo aada uu u jilciyo oo kadibna u geeriyoodaan ilaa hadda waxaan haynaa laba qof oo u geeriyootay dad kaloo saameyno fara badanna wuu jiraa lineliska ama inta qof oo hadda cudurka loo mareeyay inay qabaan oo daaweyn iyo waxay ku socoto ama loogu shakiyo ilaa boqol iyo konton ay sii marayaan cabdixakiin waxaan ognahay ismaamulka wajeer in deegaamo fara badan oo miyi ah markaasi ay jiraan dadka xoolodhaqatadana ay yihiin kuwo isu gurgura marka dadkan labadan qof ee u guryeeta xanuunka jadeecada ma waxay joogeen magaalo ma tuulo mise goo miyi ay joogeen
dadkan may magaalo weyn may joogin nuuyinkan yaryar oo gadaal baryahan laga aasaasay iyo meelahaas dad ka soo faraacmo may ahaayeen marka dad magaalo jooga may ahayn dadka magaalada jooga badanaa waxay ku fiican yihiin caruurtooda iyo dadka weyn isbitaallaa helaan caruurtana way tallaaldaan marka magaalada dadka badanaa ubaha cudurka uu saameynayo waa dad nuuyinka iyo dhulka nuuyiga ku nool maxaa yeelay caruurta dadka qaar muhiimadda ay leedahay immunization ama tallaalka caruurta la tallaalaya aada iyo aad uma sii fahansana laakiin waxay wasaaradda caafimaadka samaynaysaa wacyigelin fara badan oo dadka miyiga waxaa nagula hadlaaya tallaal baan bilaawno oon tallaalayna caruurta iyo kuwa aan fursad u helin xarmooyinka caafimaadkaan imaadan oo muhiimadda waalidkooda ay garanayn muhiimadda caafimaadka wacyigelin badan baan ka samaynayaa xaggaas
cabdixakiin maadaama taa wasiirka caafimaadka ismaamulka wajeer waxaad sheegtay inaad bilowdeen talaal ku saabsan xanuunkan jadeecada marka dadka aad beegsanaysaan ama carruurta aad beegsanaysaan ee talaalkan ka faa'iidaysanaya da-dooda intee u dhexaysaa
caruurta talaalka aan la beegsanayna waxaa da-dooda ay u dhexaysaa shan sana ilaa cunuga hadda dhexe ama galooyinka jira yaa la talaalayaa marka waxaana arrinta iyadoo aada nooga caawinayaan oo maqaali aan u dhirsanay dawladda dhaxa xafiiska d m s ama director medical service oo wadahadal badan ay la socdaan oo maadaama arrimahan tallaalka ay toos faqa ugu leeyihiin wasaaradda caafimaadka ee dawladda dhexe ay aada ugu shaqaleeyihiin waxaan anagana gacan ka gaysanahaynaa county governmentka wajeer khaasasan wasaaradda caafimaadka waa iyadana gacan ay kugaarsiisanaysaan siday ugu dagaalami lahayd marka waxaa kaloo iyagana kulley aan maqaayilo u dirsano hay-adooyinka caafimaadka xiriirka la leh oo countiga caawiyaan marka dhaqdhaqaaq fara badanaan samaynahayna cabdixakiin waxaad sheegtay inaad wadaan olole ama wacyigelin bulshada ku saabsan marka wacyigelintan ma gudaha magaalooyinkaad ka samaynaysaan mise ilaa goobaha miyiga ah waad gaadhsiinaysaan wacyigelintan qaab noocay baad ta u wacyigelinaysaan
wacyigelintan magaalada iyo miyiga labada labadaba waa gaadhsiinaynaa waxaan isticmaalaynaa f m-ka local f m ama raadi raadiyaasha laga dhageysta duurka miyiga iyo magaaladaba laga dhageysta ayaan aad u isticmaalahaynaa waxaan kaloo isticmaalahaynaa sagaafiibka oo wareegayaan oo u sheegayaan bulshada county walba tiim baan ayaan u dirnay oo wacyigelintan hagaajinaysa sagaasiintaana waxay dadku u sheegayaan qaabkii cudurkan dabeecada dadku u saameeyo iyo noocyada lagu garan kara qofka qofka cudurka dabeecada kale maxaa yeelay qofka cudurka dabeecada markay ku dhacdo waxaa lagu garan karaa qandho fara badan ama fiba oo zayde ufaxaa lagu garan karaa fara badan indhihiiyo guduutaan marka waxyaala noocaasa lagu garan karaa marka dadka waxaan u sheegaynaa qofkii noocaas eh oo qandho fara badan oo jirka aad u kuloleynaysa ufa iyo indhihii gudguduudo rashes jirka oo camburo kasoo daataan haddii waxyaala noocaas ay arkaan inay qofka ugula socdo baa xaruunta caafimaadka khayr ugu dhaqsay haddaba kaasi wuxuu ahaa cabdixakiim bilow nuur oo ah wasiirka caafimaadka ee ismaamulka degmada wajeer
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa ka mid a qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxay ahato diif badan iyo waxaas uu yeesho in afka uu gaduuto in maxay ahato ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibcdhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shuruuruc aada u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahato kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa ku kadibna baaba-ah calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudta conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhago fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha qandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco qandho badan ayuu leeyahay cunuga wuxuu noqonaa cunug aada tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaado waayaan inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo oo ah in biyo badan madaxa maxay tahay mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada isaas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ee la siiyo qofkii hale gaari kara inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuu ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna waxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahata oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c ajadoo kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqoto in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu ilmihii cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusa cunugaas jadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga tallaalay jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inuusa jadeeca dambe ku dhicin marka waa wax aada u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan caruurteena soomaaliyeed dhan la tallaalo hal cunug haddii la tallaalo cunuga kale uusa tallaalin waxba matarayso si cudurka looga hortago in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la tallaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya waddanka soomaaliya
ka dhegayso rediyow ergo idaacadda hiiraan weyn ee magaalooyinka beledweyne iyo buula burde oo gobolka hiiraana saddexda ilaa afarta galabnimo maalin walba
Nada halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
hagaag dhegaystayaal weli ergo ayaad naga dhegaysanaysaan waxaadna naga maqlaysaan mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirban iyo efemyada qaar ee soomaaliya markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka beeraha waxaa soo jeedinaya maxamed xasan
qodobada maanta aan kusoo qaadanayna waxaa ka mid ah khabiir dhinaca beeraha ah oo beeralayda kula dardaarmaya hababka habboon ee ay uga horteegi karaan cayayaanka faraha badan waxaan kaloo idiin haynaa qayb ka mid a barnaamijyadeena xiriirka ahaa ee ay iska kaashanayeen ururka aqoon-yahanada beeralayda soomaaliyeed ee saaj iyo raadiyaha ergo aan ku bilowno iyadoo ay jiraan cayayaan diiratada u eg faraba aan ku haya dalagyada ayaa waxaan arrintan ka waraystay doctor maxamed xasan oo ah aqoon-yahan dhinaca beeraha ah kuna sugan magaalada hargeysa waxa uuna iiga warramay bal cayayaankan iyo sida uu kusoo gaadhay waddanka iyo waxyaabaha looga hortegi karo meelo kaleo soomaaliya ka mid a dhul fara badan laga soo sheegay iyo somalilanba waxaad arkaysaa markaa siduu dhaqaalihii soo galay foolka waa isla armwom koonberiga waxaa jira mid la yidhaahdo african armwom labadooda waa isku bax waa isku farac markay noqoto abla ablaynta waa armwom bay hoos yimaadaan sbadoctora ayaa la yidhaahdaa afkan syniska ah kelmadda siduu xayaankaasi haddaba u socdaa kelmadda afingiriisiga ee uu ku magac dheer yahay ee loogu magac daray army waa ciidanka ama waa militariga rome waa dixriga ama diirdiirka xilliga uu wax cuno waa xilligee marka isagu wuxuu leeyahay balanbaalis duusha wuxuu leeyahay xeerka dixriga ama diirdiirta wuxuu leeyahay qaydiga ama caydiga ama balfoofka pupa waxaan afka qalaad lagu yidhaahdo ukuntii baa markaa dilaacaysa dixray isu dadanaysa caydigaasuu noqon ama caydiga markaa wuu dilaacaya markaa balanbaalistiiba haddana soo baxaysa ama tii duulaysay ayaa halkaa ka soo baxaysa marka halkan afkan talyaaliga lagu yidhaahdo farafaalle farafaalle waa balanbaalis un marka taa iyada ah markay dilaacdo waxay wareegii labaad bay gelaysaa way daraysaa haddaba amwamka fol amwamka imanka ka hadlayna ee beriyahan dambe soo kacay african amwamkii isagu yaro degay walo uu jiro waa isku farac waa isku bax waxa keliya uu sameeya waxa weye xilliga uu hageysamaa xilliga uu balanbaatay ama uu duulaya maaha xilliga uu kunta ay dhashay maaha ama beedka uu dhalay maaha waa xilliga dirta uu yahay ama dixrida uu dilaaco uu qaadan karaysa muddo bila muddadaa bisha ayuu wax baabiinaya si wax u weeraraa haddaba waa army army waa ciidan ama military ciidan ama military hadkiisa buu galaa isagu koox buu u socdaa wuxuu isu raacaa koox dhanoo ballaaran baa meel wada gelaysa dhibaato aada u ballaaran buu geystaa isagu wuu diirtaa waxa dhanba wuu cunaaba waxay marka dhankaa ka wadaagaan ayaxa ayaxa ayay dhankaa ka wadaagaan waa waxaan kasoo hadlayna kabajaaga iyo dirqaalaha ayaxii weynaa ma aha waa kan yar marka amamka isaguna baxdaa unbuu soo galaa sida noocay wax u wada cunaan waa nooca iyaga dherarkana way ka siman yihiin waa isku mid maxaa haddaba lagu daweyn karaa sidee looga qaban karaa galeydii masagadii ama rabakidii ama haruurkii u xunayd sidee looga qaban karaa beeralaygii muxuu samayn karaa haddii sun walba oo uu arko oo la iibinayo ama ganacsatadu ay keento oo la yidhaahdo wuxuu u roonyahay maalkaasi ku qoran tahay waanu garanaynin qiyaastii laysku darayay isagii baa waxay isyeeli karaa balligii ama dooxihii ama biyihii halkay u fadhiyeen baraadii ama dhulkii webigaee dadku ay ka cabayeen ama wixii wax ku yeeli karaa wuxuu samayn karaa hawada inay raacdo shimbirihii ama cayaankii kale isaga wax taray uu dhibaato u geysto si haddaba taa looga hortago labadaba waxaan samayn karaa amwamka fol amwamkaan idhaahdo diirdiirta ama kabajaaga midkaad doonto labadaba beertaada marka hore sideed uga hortegaysa kolka hore nadaafadaad ku dadaalaysa wixii waxaa keeni lahaa inay ka fogaadaan beeraha marka haddii la nadiifiyo oo falka ama abqaalka cawskii ka baxay ama haramihii ka baxay lagu dadaalo in laga qaado waxay keenaysaa marka in ay beertu nadiif noqoto beertoo nadiifana in alaalintay nadaafadu ku jirto cudurka ku jiraa waa taliraado way ka nadaafad badan tahay beertaasi marka waxay noqonaysaa meel ka badbaaday cudurada intoodii badnayd haddii ay dhacdo marka beerihii kugu xigay inaan laga shaqayn amaan xoogga la saarin waxaad samaynaysaa haddaba si fudud baa jirta maadaama beertu ay weynta oo gacanta aan lala gaari karaynin kii dhabarka lagu qaadanayo lagu buufinayo ayaad raadinaysaa ama gacantaba ku buufi laakiin waxay noqonaysaa inaad wanaag wax ku buufiso aada raadiso geedku intuu yar yahayna aada buufiso intaanu soo gelin dixriga ama diirdiirka aanu soo gelinna inaad kaga horeyso marba haddii lasoo siiyey oo beeraha kale lagu soo sheegay waad buufin maxaad ku buufin markaa masuntii baad la tegi maya waxaad ku buufinaysaa dawo deegaankaaga aad ka heli kartaa ama deegaanka kugu dhow oo ah geedka la yidhaahdo geed hindiga geed hindiga ama inta badan dadku hadda waxay kasoo laabteen dhanka qaxootiga kenya waa la garan waxaa la yidhaha muarabaini geedkaasi waxaa afingiriisiga lagu yidhaahdaa nim tree nim tree baa la yidhaahdaa marka magaciisa syniska waa the direct indica rexendika marka sideed yeelaysaa weye adoon waxba isku samayn caleenta uun qaado weliba tacurdinkaa qaado biyo kulul ku shub ku dhig ama garaac markaa ka miir markaad ka miirto waad ka qaado wufiskaagii ku shubo geedkaas isaga waa lagu cadaydaa kana cadroonya waxyaaba badan buu anfacaa ceersko dhan ku buufi sunna ma aha oo wix waad cuni karaysaa hadday kugu duulaano santagaa galaanna sun maaha degaan kale hadduu gaaro sun maaha na ku xusub yahay cayaanka isagaa aad ayuu mahadsan yahay doctor maxamed xasan iminkana iminkana aamina cismaan waa aqoon-yahanad dhinaca beeraha ah waxayna ka tirsan tahay ururka aqoon-yahanada beeraleyda soomaaliyeed ee saaj waxa ayna qaybtan ku eegaysaa bal siyaabaha habboon ee dalagyadu marka ay soo go'aan loo kaydin karo gaar ahaan marka ay noqoto dhinaca ka ilaalinta qoyaanka iyo cayayaanka kale ee xilliga dalaga la kaydiyo ee xilliga midhaha soo baxay la kaydinayo ku dhasha looga hortegi lahaa waraysigaas aamine cismaan oo ah khabiirad dhinaca beeraha ah kana tirsan ururka aqoon-yahanada beeraleyda soomaaliyeed ee saaj ayaana ugu dambeeyey maanta barnaamijkeennii beeraha
markii aan ka hadlayno mawduuca aan ka hadlayno maanta waxaa waaye kaydinta kaydinta markaa ka hadlayno marka la joogo beeraha waxyaabaha ugu muhiimsan oo qofka beeraleyda ah inuu ka taxadaro ee tahay waaye khasaarooyinka ugu badanna lagala kulmo markii laga hadlaayo ee wax soo saarka khasaarooyinka ku dhaco dadka beeraleyda ah siyaabo kala duwanaa dabcan jirto oo wax loo keydsado qaar dhaqan ahaan dadka soomaalida isticmaalaan iyo qaar caalamiyan adduunka si guud loo isticmaalo marka u nimaano dadka beeraleyda sida caadiga ah waxyaabaha ugu badan ay wax ku keydsadaan waxay tahay horta waxay ku xiran tahay dalaga la keydinayo yani si guud waa naqaanaa dadka beeraleyda ah wax keed ma galo waxyaabaha qaar waxaa jiro aan keed gelin sida khudaarta kaleetood dalagyada khudaarta iyo miraha iyo waxay ku qasban yihiin sida ugu fudud ee suuqa ku gaarsiiyi karaan inay suuqa ku gaarsiiyaan laakiin wax ugu badanoo keedka galo ama waa digiraha ama waxaa waaye xabuubleyda kaleetood ama firileyda dalagyadaas kaleetood dalagyadaas ugu badan waxa la keedsado dalagyadaas marka dhowr nuucay u keedsadaan nuucyada ugu horeeya wax loo keedsan jiray dadka beeraleydana qaarkood ilaa hadda ay isticmaalaan waxaa waaye habka bakaarta habka bakaarta waxaa waaye hab dadka beeraleyda ay qodanayaan godad ay ka qodanayaan beerahooda ama guryahooda agtooda meesha ay degan yihiin beerta agteeda haata ama guriga agtiisa godka waxaa la sameynayaa god waxay qorayaan adi cabirka iyagaa go-aaminaya ay ku xiran tahay godkaasay qodayaan markay godka qodaan kadib waxay sameynayaan balkii wixii kasoo haray haraagi ahaa oo galey hadee aheyd ama masage aheeday ay soo qaadayaan waxay sameynayaan waxay dhex dhigayaan godkii saarayaan hoosna ka dhigayaan geesahana ka saarayaan si ay uga ilaaliyaan in carrada si toosa u taabato dalagii ay ku keedsanayaan markaana dalagii isagana la sukulin oo ama sabuulkiisii sidiisa aha waxay ku shubayaan godadka marka ku shubaan kadibna waxay kusii daboolayaan haddana balkii iyo haraadigii kaleetood oo beerta kusoo haray markaa kadib ay ku daboolayaan ay ku keedsadaan habkaas waxaa la dhahaa habba kaar ah waa hababka ugu horreeya adduunka wax loo keedsan jiray dadka beeraleydan ilaa hadda ay wax u keedsadaan habab kaloo kala duwan waayadan dambe oo dadka beeraleyda soo gaaray haddana loosii badanayaa jiro iyagana waxaa kamid habkan fuustooyinka la isticmaalayo dadka inta beeraleed ah waayadan dambe saliid malaha saliid cadeedii aad noogu badatay fuustooyin badanaa la helaa fuustooyinka caag ha ahaado ama bir ha ahaato fuustooyinkaasay dadka beeraleyda iibsadaan suuqa waxay geystaan beerahooda galey haddii usoo go'do haddii masago usoo go'do haddii digir usoo go'do wixii usoo go'o waxay sameeyaan intee sukulaan maxaa la marka hore ay finjilaan haddii mashiin haystaan ama qalab ay wax ku finjishaan qalabka ku finjishaan haddii aynan haysanna reerkooda dhexdooda ama dad kaleetooda jornaati ay siiyaan soo wataan shaqaale ah ay u finjilaan kadib waxay ku shubtaan fuustooyinkooda habab kaleetood dalagyada qaarna waxaa waaye keed badan ma galaan sisintoo kaleetood iyo dalagyo ay ka mid tahay looraraa lagu shubaa in loorkaasi waqti ku haystaana laga yaabaa kadibna suuqa keensadaan dadka beeraleydan iyagaaba nuucya lahay qofka wax keedsanaya waxaa waaye qof wax haysto qofka inta badan dadka beeraleyda yaryar ah waxaa waaye keed badan waqti dheer ma galaan sababta ugu weynna waxay tahay deeno marka horeba laga yaaba inuu daawooyinkii iyo wixii wax ku beertay iyo abuurkii kusoo qaatay markaan wuxuu ku qasban yahay in haddana uu deentiisii u gudo isla markii ee dalag usoo baxo suuqa isla markiiba ula gaaro waa iskasi guud laakiin adduunka waxaa jiro siyaa waxyaaba badan oo wax lagu keedsada iyagana waxa ugu weynoo waxyaaba lagu keedsado waxaa kamid a hadda fuustooyin waaweyn oo macdan ah oo hawada si fiican looga xiraayo oo yani la nadiifinayo la ilaalinayo ama baqaaro waaweyn oo hawo fiican leh oo la xukumi karo heerkulkooda heerka uu gaarsiisan yahay ama maxaa la dhahaa qoyaanka biyaha hawada ku jiro kaleetood waxaasoo dhan ay ka taxadaraan soo nuucyo badan oo saasoo wax loo keedsadaa jiro soo qofka beeraleyda ah wuxuu keedsanayo sida wax u keedsanaya isagay ku xiran tahay laakiin hadda hababka dadka beeraleyda ay heli karaan marka aa fiirino habka ugu roon ay wax ku keedsan karaan waxaa waaye habkan inay fuustooyinka ku shubtaan wistooyinka ama digiraha oo kaleeto waxaa lagu shubaa jiirgaana caadi eh caagag ah oo ku shubaan jiirgaanadan oo saliida ka dhamaato habkaas ugu roon hadda marka loo fiiriyo loo fiiriyo bakaarta ama intii loorar ay ku shubi lahaayeen waqti dheer meel uga halaabi laheeda marka aan ka hadlayno nuucyadan wax loo keedsado mid walba fuustada keliya ma ahana mid walba faa'iidana wuu leeyahay khasaarana wuu leeyahay tusaale aan ka bilaawno kii ugu horreeya dadka isticmaali jireen dadka qaarna weli ku dambeeyaan oo bakaarta ah bakaartoo kaleeto dadka beeraleyda waxay faa'iido u laheeday waxa yaroo u fudud oo iya goday qodan karaan balkooda way dhigan karaan xoog way heestaan waa waxay awoodaan waxay banaanka doonayaan ay soo iibinayaan ma ahayn meesha ku shubanayaan way ku daboolanayaan waqtiina way ku heesan jireen dabcan oo xilli xilliya ku heesan jireen laakiin caqabada ugu weyn oo leeyahay waxay tahay iidan caqabado badanaa lagala kulmaa tusaale waxaa laga yaabaa godkaas ee daboosho qofka inuu roob ku da-o qoyo dalagii uu ka qoyo waxaa laga yaabaa oo kaleetood in qofkaas ee beerleyda ah godkii wax ku shubtay bakaar markii laga hadlayo horta dalag oo waxaa waaye marka meesha ku jiro waa waa kalarkiisu waa isbedelaa oo jaaluu noqonaa hadduu waqtiga kusii daaho wuu sii madoobaanaa dhadhankiisu wuu isbedelaa oo markii bakaarta badarka la shiido iyo marka badarka kaletooda galeyda kale ama masagada kale oo nadiif kale oon bakaarta gelin la shiido isku mid maa dhadhan ahaan marka
aamino cismaan ayay ahayd oo ah khabiir dhinaca beeraha ah waxayna ugu dambaysay barnaamijkeennii beeraha oo aad kala socoteen raadiyaha ergo
haddii aan gabadh waxbaristeeda lagu dadaalin qoysku waxbaran maayo gabadh waxbar ummad baad waxbartay waa tii la yidhi waa in inta aynu iminka aragno xoogaa soo fuftay lasii kordhiyaa oo ay sii badataa wax soo saarka qoyska oo in badan hadda gabdhuhu haweenku hayaan oo loo diro yaan gabadha xaggaa uun loo jihayn ee inuu wax soo saarkeeda iyo korinta ilmaheeda iyo siday u saamaynayso qoysakanu ay isdhalan rogayso fiicnaanayso markay waxbarato waa inaynu ogaanaa oo qofka soomaaliga ahi gartaa oo halkaa aayaha ummadda tan ka sii toosiya
ka dhegayso raadiyow ergo isha wararka arrimaha bini'aadannimada idaacadda daljir maalin walba saddexda ilaa iyo afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeennii codka dhegaystaha aalaaba foosiya cumar barre ayaa isku soo duba ridda
nabad dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka codka dhegaystaha oo ah barnaamij ay dhegaystayaasha idaacadda ergo ku duubaan fariimo cod ah oo ay kaga hadlaan xaaladda ka jirta deegaanadooda dadkan fariimaha noo duubaha ayaa nagala soo xiriira telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban ee idaacadda ergo meel kastoo ay ka joogaan dalka gudihiisa dhegaystaha ugu horreeya haddaan soo qabtana wuxuu nagala soo xiriiray deegaan ka tirsan gobolka sool wuxuuna ka waramayaa xaalad biyo la-aaneed iyo weliba dad usoo hayaamay deegaanadooda oo gobollo kale ka yimid wuxuuna yidhi
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa baasiis abshir abdiraxmaan waxaan joogaa meel la yidhahdo gubays halkan dayrta si wacan bay uga daday daarna waan kasoo baxay laakiinse waxaa soo galay dad badan oo kasoo guuray dhinaca garowe ilaa qardhof oo aada looga soo guuray abder biyo la-aantii ceelasha go-ay daaqii usii dhamaanaya ceelasha u daran ceelasha u daran ceelasha fiigan ka cabanaa gumas la yidhaahdo hadda waa biyoyarooday shalay waa lagu waa lagu biyo waayey xoolihii qaar baa meelo kale u arooro oo laga safay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa tahay dhegaystayaal erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhegaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhegaysan karaan radio ergodot o r g haddii aad doonayso inaad ka warbixiso xaalada deegaankaaga ama aad hayso xogo kale waxaad naga soo wici kartaa telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labayo toban dhegaystaha xiga haddii aan soo qabtana wuxuu nagala soo xiriiray miyiga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe wuxuuna ka hadlayaa xaalad biyo la-aaneed iyo weliba waddo la-aaneed wuxuuna yidhi asalaamu calaykum wcalaykum asalaam magaceyga waa hiris samaxaa sheego oo loo yaqaano hiris samaxaa xuseen waxaa joognaa miyiga degmada balcad waxaan nahay wadda la-aan iyo biyo la-aan cabdiwaalle edmaayo hay-adda gargaarka hanaga soo gaarsiiso insha allah
iminkana kusoo dhawaada dhagayste isaguna nala soo xiriiray oo ka hadlaya colaada ka dhacday deegaanka ka xandhaaleh ee xuduudda ay wadaagaan dalalka etoobiya iyo weliba soomaaliya wuxuuna yidhi
maxamed cabdulaahi oo jooga magaalada belinsoor ee xarunta gobolka galgaduud waxaan ka cabanaynaa dagaalada ka socda magaalada kaxandhaale oo nagu reebtay saameyn adag waxaan leenahay beelaha wadow joojiye waxaan leenahay dagaalkaas joojiye dagaal wiilaha ku dhinta wiilkuma dhasho waxaan leenahay haladaay dagaalkaas haladaay dagaalkaas oo kusoo laalaabta in badan deegaankaas waxaan leenahay mar damba ayo wax kusoo laaban madaxda galmudugna waxaan leeyahay kusoo baxa dhulkeeni waxa laisku dagaalayaa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magaca waa cabdiqaadir cabdimaxamed oo kasoo hadlaya degmada walaweyn gobolka shabeellaha hoose degmada walaweyn hadday dhisan tahay waa magaalo oo ku horumartay dhalashada xoolaha iyo waxsoo saarka beeraha radio erge waad ku mahadsan tihiin maadaama dadweynaha aad aara-dooda aad ka qaadaysaan aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinaynaa waxaan idin leeyahay horumar wanaagsan sanad wanaagsan maadaama fursadan aada isiiseen aan idinku mahadcelinayaa dhammaantiina waxaan idin leeyahay idinkoo isku duban assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu radio ergo aad baad ugu mahadsan tihiin barnaamijyada aada soo deysaan maalin weliba waan idinka mahadcelinaynaa fursadan qaaliga aada aniga isiiseen iyo dadweynaha kaleba waan aada iyo aad ayaan idinku mahadcelina kun iyo kow jeer waan idin mahadcelinaynaa insha allah haddii ilaahay badan barnaamijkeena kale ayaa idinku soo dari doonaa maalmaha kale ee soo socda xoolaha iyo waxaa aada u farbatay xoolaha dhaqashadooda iyo wax soo saarka beeraha oo aada u wanaagsan
waa tahay akhyaartana dhegaysanaysa ee barnaamijka codka dhagaystaha qaybihiisa dambe ayaa lasoo gaaray dhagaystaha ugu dambeeya wuxuu nagala soo xiriiray degmada wallaweyn wuxuuna u hambaliyeynayaa idaacadda ergo wuxuuna yidhi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaca waa cabdiqaadir cabdimaxamed oo kasoo hadlaya degmada wallaweyn gobolka shabeellaha hoose degmada wallaweyn hadday dhisan tahay waa magaalo oo ku horumartay dhalashada xoolaha iyo wax soo saarka beeraha radio erge waad ku mahadsan tihiin maadaama dadweynaha aada aara-dooda aad ka qaadaysaan aada iyo aad ayaan idinku mahadcelinaynaa waxaan idin leeyahay horumar wanaagsan sanad wanaagsan maadaama fursadan aada isiiseen aan idinku mahadcelinayaa dhammaantiina waxaan idin leeyahay idinkoo isku duban assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu radio ergo aada baad ugu mahadsan tihiin barnaamijyada aada soo deysaan maalin weliba waan idinka mahadcelinaynaa fursadan qaaliga aada aniga isiiseen iyo dadweynaha kaleba waan aada iyo aad ayaan idinku mahadcelina kun iyo kow jeer waan idin mahadcelinaynaa insha allah haddii ilaahay badan barnaamijkeena kale ayaa idinku soo dari doonaa maalmaha kale ee soo socda
maana dhegaystayaal intaas aynoo joogo barnaamijka codka dhegaystaha oo aad kala socoteen idaacadda ergo inta aynu mar kale kulmi doonno waa anigoo fawsiya oo idinleh sidaa iyo nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
waa tahay dhegaystayaal imminkan haddaan aadno dhinacaas iyo degmada ceel afweyn ayaa waxaa laga soo sheegayaa in ay ka jirto biyola'aani cabdiraxiin aw yuusuf axmed waa guddoomiyaha degmadaas khadka telefoonka ayaanan kula xiriiray isagoo ku sugan ceel afweyn waxa aanan wax ka weydiiyey bal biyola'aantani sida ay u jirto biyaanta waa biyalaanta waa laba nooco midna waxa weeyaan mid xil walba dee taagan midna waa xilliga abaaraha ay jiraadaanka biyola-aan dhacda si wanaagsan
mid xagga magaalada elfin malaha biyo magaalo malay oo dad fara badan degan yahay malaha biyo kacabaan biyaha waxaa looga soo dhaamiyaa meelii jirta afartan kilomitir oo ilad la yidhaahdo dawladaha kasoo dhaamiya dawladahaasina waxay ka siiyaan ugu yaraan markay ugu yar tahay xilli laba dolar iyo bal bay ka siiyaan magaaladu sideedaba ma biyaha afartanka kilomitir laga soo dhaamiyay ku tiirsan tahay mise ilo kale ay biyo ka heli jirto biyaha afartan kilomitir laga dhaamiya ku tiirsan tahay
xaggay ka heli jirtay markeedii hore biyaha magaaladu waktiyadii hore dadku way yaraayen way koobnaayeen balli yara meesha ku yaalaba iskaga yar fillaan jiray laakiin hadda irto dadki magaalada farabadatay dad fara badan degan yihiin biyahaasaa lagu tiirsan yahay biyo kale laguma tiirsano magaalada gudaheeda ayaa ugu daran baahida biyaha markaa
marka meeshii biyuhu geli jireen goormaa biyo gala ugu dambeysay biyo waaba galeen sanadkii guriga ugu dambeysay dayrimaha helin guriga ugu dambeysay marka magaaladu dayr ma helin
marka hadda biyaha lasoo dhaaminaya meeqa magaalada laga siisanaya foostadii hadda foostadu waxay maraysaa saddex dolar two twenty eight dollar bay maraysaa
marka siday u saamaysay matalan dadkii abaaruhu soo cayrteeyeen oo kale ee magaalada kuwa dadka dayarsa waa kuwa ugu sii daran baahida ugu sii badan qaba waayo iyagu dib lacagta intaa leedahay ay biyo ka hiistaan ma haystaan ma heli karaan marka dadka dee dayarta ee meelaha koonayaasha degan ee dadkii caydhooday ah iyo kuwa iska barakacayaashii baa ugu daran ugu dhibaato badan isi dad fara badan qofba dadka dakligoodu iska yaryahay kuwa reer magaalka hore way ahaan jireen xoolaha ay ku tiirsanaayeen dee tira koob ma ka haysaa dadka barakacayaasha ama soo cayrtoobay ee ceelaf weyn ku sugan magaalada gudaheeda iyo hareeraha tuulooyin ilaa ku dowdhow waxaa laska qiyaasaa dad ilaa iyo toddoba boqol oo qoysa baa ku dhaqan marka idinka hadda ka maamul ahaan biyo la-aantan maxaa idinka qorshaysan inaad ka qabataan leena waxba kama noqon karno dee fiyeedna maanu haysano aan ku qodno daqli aan dadkaa ku kabnona ma haysano marka daqaaladaan anagu dadka xukuumadda iyo hay-ada aan u jeedino mooyaane anagu dee waxawoodoo kale aan anagu ku kabno ma hayno qayladaan unbad anagu hayno laakiin de maxaa idiin qorsho ah ilan waa ogtiin diraacna waa soo socotaa oo ilaa afartan bilood ay soo socotaa roob la fili maayo waxaan kule waxaan filaynaa hadna qorsho admado inaan hay-adaha iyo xukuumaddaba aan ku boorino in baydhaank loo sameeyo dadka say biyo bilaasha u helaan jabay ceelaf weyn waa tii sanad ka hor colaada ka jireen hadda colaadaasi xaggay ku dambeysay maasha allah colaad hadda way fiicanta hadda way fiicanta hadda aada bay fiican tahay heshiisya nabadeed baa la qaatay ayaan dhaweyd ayaa guddi dhexdhexaaday ay xukuumadiiyo ay go-aamo u kala xidheen arrintaas rajo fiican baa laga qabaa rajo fiican baa laga qabaa inay colaadaas mar dambe soo noqon kaasi wuxuu ahaa cabdiraxiin aw yuusuf oo ah guddoomiyaha degmada ceel afweyn oo khadka iigu warramayey iyadoo deegaankaasna laga soo sheegayo inay biyola'aani ka jirto halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo
badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacnaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacnaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacmaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragta dambas ku dhaqdo oo uu gacmaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo oo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badan oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awooddanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kuley roobkaas iyo maaragta waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saas oo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinaya dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee redio erga o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadamnimada
idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa
ayaa dhaqankiyo hidaha inaysan imlaynin shacbiga ayay u adeegayaan
idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa
ayaha dhaqankiyo hidaha inaysan imlaynin shacbiga ayay u adeegayaan